madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa guddoomiyey shirka madasha wadatashiga qaran kaas oo laga soo saaray warmurtiyeeda shirkan oo ay ka qayb galeen madaxda xukuumadda federaalk ee soomaaliya madaxweyneyaasha qaar ee dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir ayaa looga hadlay doorashooyinka amniga iyo horumarinta dalka warmurtiyeedka shirka golaha wadatashiga qaran waxaa warbaahinta u akhriyey afhayeenka xukuumadda madaxtooyada ee soomaaliya waxaan jeclaha inaan halkan idinkula wadaago warmurtiyeedka ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran ee magaalada muqdisho ka socday shirka golaha wadatashiga qaranka oo uu shir gudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho intii u dhexeysay labada bishan oktoobar ilaa iyo soddonka bishan oktoobar sanadka labada kun afar labaatanka shirka waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda mudane saalax axmed jaamac madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdulcasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye qorqoor madaxweynaha hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale golaha wadatashiga qaranka ayaa kulankooda waxa ay ku dhageysteen warbixinno faahfaahsan oo taabanaya amniga qaranka goluhu waxa uu sidoo kale ka hadlay ajendayaal masiiri ah oo ay ka mid ahaayeen qorshayaasha qaranka ee dhinaca amniga geedi socodka dimuqraadiyadeynta iyo xaaladda dhaqaale ee dalka bogaadin goluhu waxa uu bogaadinayaa sida ay dowladda federaalka soomaaliya u maareysay goobihii ay kala wareegtay ciidamada admis taas oo caddaynaysa sida dowladda federaalka soomaaliya ay uga go-an tahay gaarsiinta isku filnaansho dhinac walba ah goluhu waxa uu soo dhoweynayaa tallaabada taariikhiga ah ee markabka dalka turkiga uu baarista uga sameynayo shidaalka dalkeenna isagoo ku ammaanay goluhu dadaalka dowladda federaalk soomaaliya ay gelisay sidii looga faa'iidaysan lahaa khayraadka dalka baaq golaha wadatashiga qaranka waxaa ugu baaqayaa xubnaha ka maqan in goluhu uu mar walba diyaar u yahay wadaxaajood iyo wadahadal lagu soo afjarayo wixii kala aragti duwanaansho ah ee jira qodobadan shirka ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka waxa uu si qoto dheer u falanqeeyey xaaladaha amniga siyaasadda iyo xaaladda bani-aadamnimo ee dalkuu marayo sidoo kale golaha wadatashiga qaranka waxa uu tix raacay heshiisyadii shirarkii bishii desembar labada kun labaataniyo labo maaj labada kun saddexiyo labaatan iyo mey labada kun labaataniyo afar waxa uu ku heshiiyey qodobada soo socda golaha wadatashiga qaranka waxa uu go-aamiyey inay lagama maarmaan tahay in la fuliyo heshiisyadii horey loo galay islamarkaana dalka la gaarsiiyo doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhisan nidaamka xisbiyada badan oo ay shacabka soomaaliya si toosa wakiiladooda ay u soo dooranayaan golaha wadatashiga qaran ayaa isku raacay in la qabto doorashada dowladda hoose bisha juun sanadka labada kun shan iyo labaatanka iyadoo sidoo kale doorashada baarlamaanka iyo madaxda dowlad goboleedyada la qaban doono setembar sanadka labada kun shan iyo labaatanka